waa ku dhawaa walaalo waa mahadsan tahay deegaanka la duqeeye waa deegaan xidmada baraaweesinaa layihaaho sari oo ku taala tuulo sir caan oo si caan loo yaqaano layihahdo heeji mahad meel cabaara u jirta soddon kilomitr waa halka la duqeeye magaala waayahay marka diyaaradaha duqeeyeen waa kuwe
walaalo inta la ogyaado diyaaradaha dabalbalka fuliya waxaa u badan labada gaashaandhiga maraykanka ayaa u badan sidii ilaha marka banaan aan ku helnana diyaaradaha aan adoogla baraskan ahaada waayahay diyaaradaha droniska ma la sheegay marka cidda diyaaradaha si iska lahayd dawladda maraykanka inay laheeda kulley nagu madooda waayahay marka deegaanka la duqeeyey baraawe imisa kilomitr u jiraa walaalo musaafo ahaan waxay noo jirtaa deegaanka la duqeeyo toddobaatan kilomitr dhanka koonfur dhanka koonfur marka yaa ku sugnaa deegaanka sida nama haqiijiye xerena dhankaa nabadiidka iska lahaayeen waaye waxaase kaloo dheeri ahaan u helnay daawurkii mardhaweyta barisa laga soo qaaday in halkaas lagu xareeya nolosheeda marka deegaanka waxaa joogay sida aad sheegtay ee al-shabaab marka khasaare kasoo gaaray miyaa jiro walaalow annaga dabcan ma aanan tegin degmadii aan dhex joogaa laakiin sidii hadda aan ku galayno wararka madax banaan casar gaadiidka dagaalka oo baabuurtii baqaasa laga soo furtay baryasa in halkaas lagu diray ciidan badan ku le-dan ayaa lagu maqaraa diyaaradaha dagaalka ee dalka maraykanka inta badan gobolka shabeellaha hoose weeraro ayay ka geystaan marka weerarkan ma la xaqiijiyay cidda rasmiga ah ee bartilmaameedku ahaa dabcan sidii walaal maxamed aada la socotaba ama anagoo dhan la soconaba sanadkan gudihiisa deegaanka kunyabarow oo hadeer meesha u dhow waxaa laga fuliyay boqoono dhan ilaa shan tanaana haddii tir ahaan lagu daro kulixad oo dalka oo dawladda soomaaliya iyo ka kaashanaya qolada maraykanka iyo qeyb ka tahay marka deegaankii maadaama degmadaadi uu hoos imaanayo oo weerarna uu ka dhacay oo idinkana aad ka warhaynin soo dhibaato kale ma aha oo idinka laftirkiina iyo diyaaradaha dagaalka ee dadka iskale ee khilaaf ku dhex abuuri karto walaal ogaaldaranagu ma aha inay diyaaradaha nimankaan ay ka sifeynayaan wadanka soomaaliya caam ahaan dawladda soomaaliyana waa ka warhaysaa maamulada ka jira soomaaliyana waa ka warhaayaan annagana dabcan waa marba haddii dawladaba ka waraysa hadda wax dhibaato naguma ahayo dalkooda sidee dhibaato kuga ahayn shacabkii adiga aada maamuleysay a dhibaato kasoo gaaraysa ka sokow marka laga reebo qolada lala bartilmaameedku yahay walaalo intii aan arka warhayna hadda wax shacaba wax ku gaara ma ogin howlgalkaana waa howlgal qorshaysan oo si fiican markii horeba looga baarandigo maahan mid meel walba oo shacab jooga ama qof ka muuqda wax laisaga tuura maahan waa mid qorshaysan oo ku talagal ah meesha la duqeeya sideed waayahay gudoomiye markaan usoo laabto dhinaca iyo degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose baraawe waa magaalo madaxda ee koonfur galbeed oo weliba madaxtooyadii koonfur galbeed ay ku taalo waa sidee xaaladeeda magaalada dhanka nolosha walaalow baraawe hadeer dhinac walba dadkasiaa wax shida kama ay jiraan abaarihii lasoo marana waxaad liidaa inay hadda ka kabsan dib uga kabsanayso abaaraha saa dadkeeda soomaaliya caam ahaana abaare ka dhacay halkaasay la meel joogtaa laakiin hadeer dabcan wax oo il daran annaga haddaan ku ognaha magaalada ma ay jiraan dabcan horta bini aadamka lamama baanatiri karo intaan ognahay ilaahayga waaxidka ahaayo isagaa wax walba kaafiya dadka hadeer abaar la ildarayahoo oo habaamada shiin karno ma ay jirto dii laga reebo dadka ma wada sinaa karo dadna awalba beeralay ahaayeen dadna xoola dhaqatay ahaayeen dadna waxay ahaayeen dad aan weligeed wax dadka haysamo isla qaxoota kuwa qolada qaxoota u ahaayeen sidooday ka yihiin waa ilaaha laga sugaya kullay maarintooda xaggaasa dadka xoola dhaqatada hadashaadkaan roob yaraan helinay oo ku deersana wax dadkama jir xaggooda beerihiina laftarkooda sanadkaan ma ma ay darnayn badar yaro oo aan taas u boornayna laga helo waxaan isdhihi karnaa laba kun lix iyo tobanka dabcan waa ka roonah laba kun toddoba iyo tobankaas dhihi karnaa waayahay ugu dambeyntii bulshaweynta soomaaliyeed ee caawa kaa dhagaysanaya idaacadda warsan maxaad u sheegi lahayd walaalo waa mahadsanta waa wax loo baahnaay soomaali weyn waxaa usheegayaa horta soomaaliya soomaaliya iskale in qof walba gurigiisa wanaajiya asagaa laga rabaa soomaaliya waxaan sheegayo waxaad dib u dhigay oo caafimaadkeeda dib u dhigay oo waxbarashadeeda dib u dhigay horumarkeeda kale oo caalamka la jaan qaadanaya dib u dhigay waa qabyaalad iyo kala dhibcod weye waxaan sheegi lahay inay soomaaliya gacmaha isqabsato qarankeeda ay taageerta intaasaan sheegi lahay